الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله في الريح أي ما يقال في الريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب الريح دبيش من روح الله أي من رحمة الله تأتي waxay la timaadaa birraxma raxmad bay la timaadaa wa ta'tii bilcadaabi cadaabna way la timaadaa dabeeshu faidaa ra'aytumuuhaa haddaad aragtaan falaa tasubuuhaa dabeesha ha caayina waas'alu llaaha khayrahaa ilaahay khayrkeeda weydiista wastaciiduu billaahi min sharihaa ilaahayna sharteeda ka magangala akhrajahu abu daawud wabnu maaja min xadiidi abi hurayrata radia allaahu canh rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dabeeshu waxay la timaadaa raxma waxay kaloo la timaadaa cadaab mar raxma bay la timaadaa oo roob ayay la timaadaa roobkii bay wadaa marna cadaab bay la timaadaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii uu doono ayuu ku halaagaa sidaa darteed haddaad dabeel aragtaan dabeesha ayaan la caayin maxaa yeelay haddii dabeesha la caayo waxay noqonaysaa saaniceedii ama khaaliqii abuuray cay la caynaya ayay noqonaysaa qofkii dabeesha caaya dabeesha ilaahay baa soo diray subxaanahu wa tacaala marka waxay noqonaysaa gaf uu u gafayo qofkaasi allihii soo diray subxaana wa tacaala marka lagu muqaabalay maayo mana looga hortegayo in la caayo eh khayrkeedaa ilaahay la weydiisanayaa sharteedana ilaahay baa laga magangelayaa kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam idaa casafat iriixu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa hadday dabeeli kacdo qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma innii as'aluka khayraha wa khayra maa fiiha wa khayra maa ursilat bih وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم إني, نس... اللهم إني أسألك الله وحن كويدي سنيا خيرها دباشا خير كذا وخير ما فيها إيا وحد دباشا كل حجرة خير كودا إله كويدي سنيا وخير ما أرسلت به إيا وحي للصدري خير كذبان كويدي سنيا waacuudu bika allah waxaan kaa magangelayaa min sharihaa dabeesha sharteeda wa shari maa fiihaa iyo waxa ku dhex jira shartooda wa shari maa ursilat bih iyo wixii lala soo diray shartooda ilaahu kaa magangelaya marka ducadaasi ayuu nebigu ku ducaysan jiray sala allahu caleyh wasalam markay dabeeli kacdo ducada marka in lagu ducaysto ayaa muhiima haddii dabeel la arko ama dabeeli ay kacdo inaad sidaa ku ducaysato oo ilaahay aada khayrka dabeeshaa weydiisato sharteedana aada ilaahay ka magan gasho subxaanahu wa tacaala أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا نبي عليه الصلاة والسلام هدو أركه ناشئا يعني الضرور مركا صور دلانيسو صوبحيسا ضرور صوم وقنيسا هدو النبي وأركه صلى الله عليه وسلم في أفق السماء جهة سمد جهة هدو كأرك ضرور تاسي taraka alcamala shaqada uu hayay nebigu waa ka tegi jiray calayhi isalaatu wasalaam wain kaana fii salaatin ay wain kaana fii ducaa ducaba ha ku jira macnaha asagoo ducaysanayaba haddii xataa dhacdo ama uu arko wuxuu haayay nebigu waa ka tegi jiray uma yaquulu kadib wuxuu dhihi jiray allaahumma innii acuudu bika min shariha ilaahu waxaan kaa magangelayaa sharteeda fain matara saxaabtaasi ama daruurtaasi haddii ay roob keento roob da-o qaala wuxuu dhihi jiray allaahumma sayiban hanii'an rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu arko daruur bilow ah oo markaa soo baxaysa jihada samada hadduu ka arko wixii shaqaa-u ama wixii camalow hayay waa ka tegi jiray nebigu calayhi isalaatu wasalaam xataa hadduu ducaysanayay markaa uu duco ku dhex jiray ducadaasi waa joojinaya wuxuu bilaabaya ducadan kale inuu ku ducaysto axaadiidta qaarna waxaa ku soo aroortay wejiga nebigu sala allahu calay wasalam inuu isbedelayay markuu daruurta arko hadda waxaa laga yaabaa in badan markii daruur la arko waa ku faraxnaa oo waxaa la leeyahay roobaa soo socda macnaheedu ma ahan haddii daruur la arko roob keliya inay tahay mana aha in laga aamin noqdo makriga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay qowmucaad ku halaagay cadaabuu u soo mariyey daruuraha ama samada falamaa ra'owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtiruna bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay markay arkeen daruur soo baxday oo togogooda iyo waadiyadoodii soo qaabishay waxay yidhaahdeen waa daruur roob ximbaarsan roobaa noo soo socda bay yidhahdeen allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi roob ma aha waxa soo socda eh waa waxaad degdegsateen waa cadaabkii aad degdegsanayseen ee laydinka celi la'aa ee aad sababsateen in laydinku qaado laydinku ciqaabo waa dabeel cadaab xanuun badan uu ku dhex jiro cadaab uu xanuujiya dabeel ximbaarsan wey ayaguna waxay u malaynayeen roob soo socda inuu yahay marka nebigu calayh isalaatu wasalaam dareen uu ka qabay hadduu arko daruurtaasi cirka ka soo baxday ama ka soo daahirtay oo intishaaraysoo fidaysa wuu ducayn jiray marka allaahuma inii acuudu bika min shariha ilaahu sharteedaan kaa magangelayaa sidaasuu dhihi jira nebig calayh isalaatu wasalaam haddii uu roob bilaawdo marka oo daruurtaasi ay maaragtay roob ximbaarsanayd oo roob ku bilaabay inuu soo do-o wuxuu dhihi jira allaahuma sayiban hanii'an wa fii bacdi riwaayaat allaahuma sayiban naafican ilaahayow waxaad ka dhigtaa sayiban allaahuma sayiban macnaheedu waa allaahuma ajcalhu sayiban ilaahu waxaad ka dhigtaa roobka mid biyo badan oo da-a si xoogan u da-a hanii'an wanaagsan riwaayada kalena waa naafican labada riwaayad waa isfasirayaan roob wax tara roob fiicanoo badan oo wax tara ilaahu ka dhig oo aan waxba dhibaatayn allaahuma sayiban naafican hayra daarin mid wax dhiba aan ahayn roobabka mararka qaar waa laysku halaagaa oo roobka hadduu aada u bato wuxuu sababayaa halaag guryihii baa dumaya dadkii daadad baa qaadaya webiyadiiyaa ku fatahaya waa nooc min alcadaab marka roobka marka uu bilowdo waxaa ilaahay la weydiisanaya oo lagu ducaysanaya inuu ilaahay ka dhigo roob waxtar leh aan dhibaato ximbaarsanayn oo raxmo ah oo ummaddu aysan ku halaagsamayn allaahuma sayiban naafican waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa inaan laga aamin noqon makriga ilaahay subxaana wa tacaala qofka mu'minka ah waa inuusan ka aamin noqon makriga ilaahay afa aaminuu makra allah falaa ya'manu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun makriga ilaahay waxaa ka aamin noqda qolo nasiib darro ku dhacday qolo khasaartay baa makriga ilaahay aamin ka noqotay marka in la cabsado dareen kugu jiro istiraahdo amay waxaanay ciqaab iyo cadaab yihiin oo ciqaabka alle iyo cadaabka alle idiin yimid waa muhiim laakiin inaad iska ciyaarto wax walba waa dabiici aad iska tiraahdo haddaad samada aragto daruur saaranta aad tirahdo maasha allah roobaa soo socda yaa kuu sheegay inay roob tahay inay cadaab tahay waxa suurtagal cadaab ilaahay kugu ciqaabayo ama ummadda ku ciqaabayo inay tahay makriga ilaahay lagama aamin noqdo subxaana wa tacaala haddii nebigu baqaayay sala allahu calayh wasalam oo markuu arko daruuraha ducadan uu ku ducaysanayay wejigiisu isbedelayay camalka soo hoayay uu faraha ka qaadayay arrintaasi uu qaabilayo waxay daliil u tahay in arrinkaasi uusan sahlanayn waxaan kaloo ka qaadanaynaa dhaqankaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam in qofka mu'minka mar walba uu noqdo mid ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala oo cadaabka ilaahay iyo ciqaabkiisa ka cabsada arrintaasina ay tahay mid walba mar walba ku taagan uu ku dadaalo inuu ka ducaysto ka taxadaro xadiidkani waxaa warisay caaisha radia allahu canha waxaana soo saaray alimaam abu daa'ud waannasaa'i wabnu maajah maa yuqaalu cinda aracdi maa yuqaalu waxa la leeyahay cinda aracdi gugaca agtiisa gugaca markaad maqasho waxaa la leeyahay maxaad leedahay macna kaana cabdullaahi bnu zubayr radia allahu canhuma cabdullahi bnu zubayr wuxuu ahaa idaa samica aracda hadduu gugaca maqlo taraka alxadiida xadiidka waa ka tegi jira asoo ardada cilmi u dhigaya ama xadiid u sheegaya hadduu maqlo gugaca xadiidkii waa hakin jiray wa qaala wuxuu dhihi jiray subxaana aladii yusabixu alracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatihi subxaana aladii allihii baa nasahan yusabbixu aracdu gugaca oo u tasbiixsanayo oo uu nasahayo bixamdihi asigoo ku dheehan mahadinta ilaahi subxaana wa tacaala waalmalaa'ikatu malaa'igtuna ay nasahayso min khiifatihi cabsi alla subxaana wa tacaala ay ka baqayaan darteed sidaasuu dhihi jiray cabdullaahi ibnu zubayr radia allaahu canhu markii uu gugaca maqlo uma yaquulu kadib wuxuu dhihi jiray uma yaquulu wixii ka dambeeya kitaabka nooguma taalo laakiin waa fii bacdi riwaayaat gaar ahaan riwaayadda uu soo saaray alimaamu albukhaari raximah llah fi ladabi almufrad riwaayaddaasi ziyaadadan baa ku jirtay uma yaquulu kadib wuxuu dhihi jiray cabdullaahi ibnu zubayr ina hada lawaciidun shadiid liahli اlard ina hada arrinkani lawaciidun shadiidu waa waciid daran liahli اlardi ahlulardigiiba waciid u yahay gugaca yeerayo ahlulardiga digniin buu u yahay waciid buu u yahay macnaa cabsi buu muujinaya radia allahu can rawaahu اlbukhaariyu fi اladabi اlmufrad alimaam albuhaari raximah اllahu tacaala ayaa wariyay fi ladabi اlmufrad waxaa laga yaabaa in la is yidhaahdo sidee gugaca u tasbiixsanaya gugacu ma asigaa iraado leh ma asigiibaa ruux leh waxa gugacaya waa roobkii roobkaa gugcaya ma sidee tasbiix u noqonaysaa gugaciisa wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ma jira shay ilaa ilaahay buu nasahaa subxaana wa tacaala dhagaxda ilaahay bay nasahayaan biraha ilaahay bay nasahayaan derbiyada ilaahay bay nasahayaan geedaha iyo xayawaanaadka ilaahay bay nasahayaan laakiin allah wuxuu yidhi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum adinku fahmi maysaan tasbiixdooda annagaan fahmayn laakiin ma jiro shay ilaa ilaahay buu nasahayaa subxaana wa tacaala waxay culammadu isku khilaafeen tasbiixdaas iyo nasihiddaa ilaahay ay nasahayaan jamaadaadka aan ruuxda lahayn ma mid qawliyaba mase waa mid lisaan اlxaala lisaan اlqowl miya mase waa lisaan اlxaal sida صaxiixa waa lisaan اlqowl way hadlayaan laakiin annagaan hadalkooda fahmaynin ma naqaano qur-aankay ku caddahay walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum allah wuxuu lehy subxaana wa tacaala ma fahmaysaan raashinku waa tasbiixsanaya wax walba oo ashyaada ka mid ah ilaahay bay nasahayaan subxaana wa tacaala annagana dariiqadii ilaahay noo qadaraan ku nasahnaa oo alla na baray ayagoona dariiqadooda ilaahay subxaana wa tacaala ku ilhaamiyey ayay ilaahay ku nasahayaan jamaadaad hadlay way dhacday nusuusta iyo adiladana waa ku soo aroortay jamaadaadka qaar baa wax jeclaada sida nebiga calay slat wasalaam uu yidhi haadaa jabalun yuxibuna wa nuxibuh buurta uxud markuu nabiga soo gaaray sala alla alay slam wuxuu yidhahday buurtaasi waa buur buu yidhi na jecel annaguna aan jecelna waa uxud uxud waa buur sooma waa dhagax haddana maca daalika nebigu wuxuu u sugay sala allahu alay wasalama inay wax jeclaanayso wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu jiro dhagax nabiga salaami jiray sala allahu alay wasalam hadduu soo maro waxaa soo arooray tasbiixu acaam raashinka tasbiixdiisa inuu tasbiixsanayo waxyaaba marka jamaadaad ah oo hadlay ayaa nusuusta ku soo aroortay annaguna waa rumaynaynaa xayawaanaad hadlayna sidaasoo kale ayadana waa soo aroortay oo waxaa ka mid ah awrkii nebiga u sheegtay u dacwooday calayhi salaatu wasalaam awr baa wuxuu ka dacwooday ninkii iska lahaa markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dejiyey markaasuu yidhi man rabu hada aljamal awrkan yaa iska leh ninkii wuxuu yidhi rasuulka ilaahi o anigaa iska leh wuxuu ka sheegtay buu yidhi inaad dhibaatayso ood gaajo ku dishay daal iyo rafaad iyo gaajo inaad ku disho buu ka sheegtay itaquu llaha fii hadihi lbahaa'im xoolahan ilaahay uga baqa buu yidhi irkabuuha saalixatan wa kuluuha saalixa ayadoo wanaagsanna gaadiidsada oo xoolihii wax siiya oo dayacaadda ka ilaaliya haddaad qalanaysaan ood gowracanaysaanna ayadoo wanaagsan gowracda maxaa yeele ma bannaano in xoolaha la dhibaateeyo la gaajeeyo gaajo lagu dilo oon iyo haraad loo dilo haddana maca daalika adleedo anigaa iska leh waa xuquuqdii xayawaanaadka oo aad ku tumanaysaba sharciguna ma ogolaa calaa kulli marka la yaab ma leh in la yidhaahdo waxaa tasbiixsanaya gugici baa tasbiixsanaya alimaamu axmed wuxuu soo saaray min xadiidi rajuli min aلصaxaabة radia اllahu canh ana الnabiya slى اllahu عalيyh waslm qaala ina allaha yunshiئu الصaxaaba fayanطiqu axsana اlmanطiq wayadxaku axsana الdaxik wuxuu leeyahay nebigu salى اllahu عalيه wasalam ina allaha yunshiئu الصaxaaba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo saarayaa daruur daruura alla soo dhalinaya fayantiqu daruurtii waa hadlayaa axsana almantiq hadalkii ugu wanaagsanaa bay daruurtii hadlaysaa wayadxaku waa qoslayaa axsana adaxiki qosolkan ugu wanaagsan maxaa lagu fasiray culimmadu waxay ku fasireen waxay yidhaahdeen daruurta hadalkeedu waa gugaca qosolkeeduna waxay dhaheen waa hilaaca qosolka nabigu sheegay calayh isalaatu wasalaam fi hada alxadiid waxa waye waa albarq waa hilaaci wey xadiidkan waa xadiid saxiixa can rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam maa yuqaalu cinda nusuuli اlkayfi waxyaabaha la leeyahay markuu roobku soo do-o cinda nusuuli اlkayf alkayf waxaa la yidhaahdaa roobka yimaada bacda qaxطin wa jadbin abaar kadib marka dhulku abaaraysto dadku ay abaarta saamayso iyo xoolihiiba roobka yimaada waxaa la yidhahda alkayf kayfna macnaheedu waa gargaar roobkaasi marka wuxuu gargaar u yahay dadkaasi iyo dhulkaasi iyo xoolahaasi intaba qaala zayd ibnu khaalidin aljuhani marka roob do-a marka maxaa la leeyahay maxaa loo baahan yahay in la yidhaahdo qaala zayd bnu khaalidin aljuhani radia allahu canhu sallaa bina rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam salaata subxi bilxudaybiya zayd ibnu khaalid wuxuu yihi nabiga ayaa na dujiyey sala allah alay slam salaata subxi wuxuu nagu dujiyey bilxudaybiya meesha la yidhahdo xudaybiya fii ihri samaa'in kaanat min alleyl roob da-ay kadib oo habeenkii da-ay ihri samaain samaaga hadda halkan bimacna almatar baa loola jeeda roob kadib oo habeenkii da-ay falama insarafa markuu nebigu salaaddii ka baxay sala allahu calayh wasalam yacni habeenkii baa roob da-ay salaaddii subax ayuu saxaabada dujiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii roobka da-ay subaxdeedii falama insarafa markuu nebigu salaaddii ka baxay calayhi salaatu wasalaam aqbala cala annaas dadkii buu ku soo jeestay faqaala wuxuu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yidhi qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu allaahu warasuuluhu aclamu allay rasuul ayaa ku aqoon badan ilaahay rasuulkii baa yaqaano og qaala wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii addoommadayda waxaa waabariistay mu'minun bi mid aniga i rumaysan wa kaafirun iyo mid igu gaaloobay labadaasay addoommadayda noqdeen markuu waagu u baryayo xalaa roobda-ay subaxdii addoommadayda labadaas bay u kala baxeen buu leh alla subxaana wa tacaala mid i rumaysan iyo mid igu gaaloobay man qaala qofkii yidhaahda mutirnaa waxaana lagu roobeeyey oo roobka ku helnay bifadli illaahi ilaahay fadligii wa raxmatihi iyo naxariista alleh ayaan roobka ku helnay qofkii yidhaahda fadalika kaasi mu'minun bi waa mid aniga i rumaysan buu leh allah subxaana wa tacaala kaafirun bilkowkabi xidigii ku gaaloobay wa amaa man qaala amaa qofku yidhaahda mutirnaa waxaana lagu roobeeyey binaw-i kada wa kada xidiga nooca iyo nooca ah ayaa roobka sabab u ahaa ama roobka noo keenay qofkii yidhaahda fadalika kaasi kaafirun bi waa mid aniga igu gaaloobay mu'minun bilkowkabi dayaxana rumaysan akhrajahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkani waa bukhaariyo muslim labadaba way soo saareen labada qaybood ayay addoommadayda u qaybsameen buu leh alla subxaana wa tacaala xadiidka marka waa xadiid qudsi waay ilaahay baa dhahaya subxaana wa tacaala mutirnaa bifadli illaahi wa raxmatihi hadduu qofku yidhaahdo qofkaasi waa mu'minun billaah nicmadiina wuxuu u tiiriyey ciddii u nicmay qofkii u nicmeeyey oo allah ah subxaana wa tacaala nicmadii ilaahay buu u tiiriyey wuxuu yidhi roobkan waa fadli ilaahay waa naxariis alleh oo ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala qofkaasi waa mu'min wuxuuna ku gaaloobay xidigihii oo waa diiday inuu xidigihii u tiiriyo nicmadaas wuxuu leeyahay xidiga roob inama siin mana na siin karo waxa roobka na siiyey waa ilaahay subxaana wa tacaala qofkaasi marka xidigii buu ku gaaloobay ilaahay buu rumeeyey laakiin qofka yidhaahda xidig fulaana roobka keenay jaahiliyada waxaa dhaqan u ahaa markuu roob da-o waxay u tiirin jireen xidigaha waxay leeyihiin roobkan waxa keenay xidiga xidig fulaanaha roobkan keenay warkaasina waa kufri waay waa nicmadii ilaahay subxaana wa tacaala uu keenay oo loo tiirinaya ligayr illah kelimada ah marka mutirna binawi kada wa kada mar waxay noqotaa shirki akbara oo qofka diinka uga baxaya marna waxay noqotaa shirki asqar ah marna way bannaan tahay mar walbana waxay ku xihan tahay macnaha loo isticmaalayo jaahiliyadu markay leeyihiin mutirna binawi kada wa kada waxay ula jeedaan inuu roobka asiga keenay xidiga oo xidigay roobka u tiirinaya wa hada shirkun akbar kaas waa shirki weyn weliba waa shirkun fi rububiya ma aha fi luluhiya keliya rabbinimada ilaahay subxaana wa tacaala ayay eyrki ilaahay eyrkii la wadaajiyeen waa hadduu u tiiriyo roobka xidiga hadduu u tiiriyo u yidhaahdo xidigaa keenay oo roobkan soo dejiyey hadduu laakiin mutirnaa binawi kada uu ula jeedo ba'da inay sababiyo tahay oo bisababi nawi kada wa kada baan roobka ku helnay hadduu ula jeedo waa shirki asqara maxaa yeele waxaan sabab sharciga ahayn ayuu sabab ka dhigayaa hadduu yidhahdo xidigaa sababtiisaan roob ku helnay macnaha wuxuu le roobka ilaahaa keena laakiin yaa sabab u ah xidigaasaa sabab u ah shirki asqara waa ayadana waa dembi weyn midda saddexaad waxa waaye ba'da in loo isticmaalo bimacnaa fii oo darfiyo ah ba'da in la yidhaahdo waa bimacnaa fii oo darfiyo wey marka waxay noqonaysaa mutirnaa fii nawi kada wa kada macnaha xidiga xidig fulaana markuu soo daahiray ayaa ilaahay roobka na siiyey inuu ula jeedo middan dambe way bannaan tahay macno ahaan sababtoo a waxaa jira hadda reer baadiyuhu inta badan way yaqaanaan odayaasha reer baadiyaha waa garanayaan waxay waxaa jira bay leeyihiin xidig xidig fulaan la yidhaahdo markuu xidigaasi soo dhasho ama jihadaasi uu ka yimaado sida badan roobaa yimaada sabab miyay ka dhigeen maya sabab kamaysan dhigin calaamaday ka dhigeen macnaha waa calaamad lagu garto waqtiyada roobka taas shirki ma aha xaaraamna ma aha laakiin waa inuu iska ilaaliyo inuu yidhaahdo xidigaa sabab u ahaa roobka inuu yimaado ama uu yidhaahdo xidigaa roobka keena labadaas waa labada khatarta ah haba sii kala darnaadaan ama inuu yidhahdo waa calaamad markuu xidigaasi dhinacaas ka yimaado ama waqtiga xidigaasi uu soo daahiro sida badan roobaa yimaada inuu yimaadona waa la arkaa inuusan imaanna waa la arkaa taasi way bannaan tahay mana aha wax dhaawac ku ah sharcigii iyo caqiidadii wax dhaawac ku ah ma aha laakiin waxay yidhahdaan culimmadu lafdiga binawi waa inuu iska dhaafo marka lafdigu maadaama uu yahay lafdi macno badan ixtimaalaya ba'da meesha ha ka saaro oo fii ha isticmaalo muxuu leeyahay markaa mutirnaa fii nawi kada wa kada ha yidhaah si uga fogaado ba'daani mararka qaar sababiyo noqon karta loo fahmi karo inay sababiyo tahay haddii sababiyo laga dhigana maxay noqonaysaa markaa shirki asqaray noqonaysaa maadaama marka weji xaaraama ama tawjiih aan bannaanayn ay isdhexgelayaan ama isku ekaanayaan qofka inuu ijtibaaha ka fogaado ama wixii ishkaal ku jira uu ka fogaadaa fiican laakiin macnahaas hadduu ula jeedo macno bannaan weeye qaala anas radia allaahu canhu dakhala rajulu almasjida yowma aljumuca warasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama qaa'imu yakhطubu ninbaa maalinka jimcaha masjidka soo galay ayadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu taagan yahay uu khudbaynayo warasuulu llaahi qaa'imun yakhطubu waa jumla xaaliya xaal nebigu taagan yahay salى اllahu عalيه wasalam oo uu khudbaynayo khudbadii socoto ayaa nin soo galay faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuula allah halakat اlamwaalu xoolihii way halaagsameen buu yidhi waاnqaطacat الsubulu waddooyinku waa go-een fadcu اllaha yugiiثunaa ilaahay noo bari ilaahay ha noo gargaaro roob ilaahay hana siiyo farafaca rasuulu اllahi salى اllahu alay slam yadayh nabiga calayh الsalaatu wasalaam labadiisa gacmood ayuu kor u qaaday uma qaala kadib wuxuu yidhi allahuma akitnaa allaahuma akitnaa qaala anasun anas wuxuu yidhi macnaa ilaahu roobna sii way ilaahu kayf iyo roobna sii waxtar leh oo anfac leh qaala anasun anas wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartaye maa naraa maanan arkaynin buu yidhi fi samaa'i samada kamaanan arkaynin min saxaabin wax daruura markuu nebigu allahuma aqitnaa lahaa samadu wax daruura ma lahayn walaa qazaca ay walaa qica yacni qeyb yar oo daruura oo roob ximbaarsanna samadu ma lahayn wamaa baynanaa nooma dhexaynin annaga wa bayna salcin iyo buurta la idhaahdo salc salcu waa ismu jabalin fi lmadiina waa buur magaalada madiine ku taalla magaceeda weyn nooma dhexaynin buu yidhi min bunyaanin wax dhismo ah walaa daarin iyo guri midna buurtaasi annaga dhismo iyo guri nooma dhexayn fa alacad waxaa soo baxday min waraa'ihi buurtaasi gadaasheeda waxaa ka soo baxay saxaabatun daruur baa ka soo baxday falamaa tawasadat isamaa'a daruurta markii samada ay dhexdhexaysatay macnaha samada dhexbartamaheeda markay daruurtii tagtay intasharad way faaftay jiho walbay u faaftay daruurtii marka hore daruur yar bay ahayd buurtaas gadaasheeda ay ka soo daahirtay samada dhexdeeda markay timidna way faaftay uma amtarat kadibna way roobaysay oo daruurtii roob roob baa ka soo da-ay falaa wallaahi maya allan wuxuu yidhi maya allaan ku dhaart allaan ku dhaartaye maa ra'ayna ashamsa qoraxda maanan arag sabtan ay usbuucan wey asabta waxaa loola jeeda halkan waa isbuuc hal isbuuc maanan arag buu yidhi wax qoraxa uma dakhala rajulu min dalika albaabi fi ljumcati almuqbila kadibna ninbaa wuxuu ka soo galay albaabkaasi fi ljumucati almuqbila aljumuca iyo aljumca labada waa la dhihi karaa miimka in la reebo iyo in la godo labadaba way bannaan tahay xagga luqada nin baa marka wuxuu ka soo galay albaabkii almuqbila yacni jumcadii soo socotay ayuu albaabkii ka soo galay isla albaabkii ninkii hore ka soo galay wey laakiin ninkaa ma ninkii horaa mase ma aha anas markii la weydiiyey ma garanayo wey ma ninkii horebaa mase waa nin kale wa rasuulu llaahi sal ll ly slama qaa'imun yakhtubu xaal nebigu taagan yahay calayh isalaatu wasalaam oo khudbaynayo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah halakat ilamwaalu wanqatacat isubul rasuulka ilaahayu xooluhu way halaagsameen waddooyinkuna waa go-een fadcu llaaha alla noo bari yumsikuhaa cannaa ilaahay roobka hanaga haystee ilaahay inuu roobka naga celiyo ilaahay noo weydii buy farafaca nabiyu sala allahu calayhi wasalam yadayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam labadiisa gacmood ayuu kor u qaaday uma qaala kadib wuxuu yidhi allaahuma xawaalaynaa walaa calayna allaahuma allahayow xawaalaynaa ey allaahuma ajcalhu xawaalaynaa ilaahu roobka hareeraheenna yeel walaa calaynaa dusheenna ilaahu ha yeelin allaahuma allahayow cala alaakaami waa jamcu akama alaakaam waa araabiya waa dalcad ilaahu waxaad yeeshaa roobka cala alaakaami dalcadaha dushooda ilaahu yeel waadiraabi iyo buuraha yaryar dushooda ilaahu yeel wa butuuni alawdiyati iyo waadiyada calooshooda togaga calooshooda ilaahu yeel wa manaabiti shajari iyo meelaha geedaha ay ka soo baxaan ilaahu roobka ku da-i or halkaas yeel fanqalacat roobkii way joojisay daruurtii wa kharajnaa waan baxnay dabeeshii way yacni daruurtii way faydmatay roobkiina waa hakaday wa kharajnaa waan baxnay namshi annagoo soconayna fi shamsi qoraxda ku soconayna markaa meesha ka baxna qoraxdan ku soconna buu yidhi macnaa wax daruura ma jiraan roobkiina waa joogsaday daruurtiina way baaba'day qoraxdii baa lagu socday jimcihii horena markay yidhahdeen roob la-aanaana haysa intaan masjidkaba laga bixin roobka waa soo da-ay oo roobkii waa u yimid hal isbuucu roobkaasi hayay ducadaani nebigu uu ducaynaya waa alistisqaa waxaana soo marnay darsigii kan ka horreeyey waxaan ku soo marnay istisqaaga inuu laba nooc yahay mar salaad la tukanayo iyo mar duca maalinka jimcaha la duceeye lagu kaaftoomayo kan marka wuxuu ku saabsan yahay waa duco uu nebigu ku kaaftoomay calayhi salaatu wasalaam fii yowmi aljumca mimbarkuu ka duceeyey gacmuhuu kor u qaaday isagoo ilaahay baryaya allaahuma akifnaa buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala ducadiisa waa aqbalay roobkiina sidaasuu ku yimid xadiidka marka waxaa ku jirta insaanka dacfigiisa iyo taagdarradiisa mar walba waa un cabanayaa insaanku mar walba waa cabanaya mar walba waa sheeganaya hadduu nicmo helana waa sheeganaya haddii culays soo wajahana waa sheeganaya ilaahayna subxaana wa tacaala waa ra-uufun bicibaadih waa mid addoommadiisa u dhibriya marka markay roob ka sheegtaan iyo badnaanshihiisa ilaahay subxaana wa tacaala waa ka hakiyaa abaar markay ka sheegtaanna alla roob buu siiyaa subxaana wa tacaala hadday ilaahay u tadarucaan oo ilaahay ay baryaan labada jeerba saxaabigaani isku cilow sheegay marna wuxuu yidhi ha xooluhu way halaagsameen waddooyinku waa go-een hadda xooluhu waxay la halaagsamayaan abaartii way la halaagsamayaan abaaraha waddooyinkuna abaaruhu waa ku go-aan cagsiguna waa sidaas oo kale oo roobka haddii uu bato waddooyinka waa jaraya daadadkii baa goynaya waddooyinkii lama mari karo xoolihiina waa halaagsamayaan oo way ku baaba'ayaan roobka faraha badan xooluhu way ku halaagsamaan qaybaha kala duwan ee xooluhu ka kooban yihiin way ku baaba'ayaan bil aadamkii laftirkiisa darar iyo dhibaata iyo baaba'aa soo gaaray hadday roobab ku bataan oo guryahoodii baa ku baaba'aya beerihii baa ku baaba'aya roobka hadduu farabato laakiin waa naxariis ilaahay subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala inuu roobna addoommadiisa siiyo haddana qadar ku filan uu ilaahay usoo dejiyo mar walba waad aragteen roobku markuu da-ayo waa dhibco yar dhibcahaas yare kugu soo da-aya waa naxariis ilaahay subxaana wa tacaala hadduu alla samada biyaha ku wixii yacni biyo ah ama rooba haddii hal mar la furo waxaan u adkaysan karna ma aha waad ogtihiin ummadaa lagu halaagay oo allah subxaana wa tacaala samadii iyo iyo dhulkiiba isku furay wixii biyo ku jiray waa qowmu nuux waa ti ilaahay ku halaagay subxaana wa tacaala amar la siiyey samadii iyo arladii labadaba inay biyahoodii soo daayaan kadibna ilaahay uu ku baabiyey subxaana wa tacaala uu ku halaagay marka labada jeerba mar walba in ilaahay la baryo roobka markuu da-ayana sida hadda aan soo marnay ilaahay la weydiisto inuu noqdo mid naafica mid waxtar leh midaan wax dhibaataynin maxaa yeele addoommadu waa dacaafaa marka ilaahay inay weydiistaan inuu ilaahay ka ilaaliyo wixii dhibaato ah waa muhiim ducadaana marka nebiga sal alla ly slam labada jeer uu duceeyey labada jeer baa mimbarkuu ka duceeyey waxaa mashruuca marka hadday abaara jiraan in khatiibka uu sameeyo istisqaa uu ku sameeyo fi lkhudba khudbada dhexdeeda asigoo khudbaynaya inuu khudbadii wakti ka mida istisqaa uu sameeyo ou duceeyo macnaa sida nebigu u duceeyey sal ly slam inta gacmaha kor u qaado inuu yidhaha allahuma aqitna allahuma aqitna waa mashruuc in bannaankii loo baxo oo la ysku daro baryada ilaahay iyo ducada iyo in salaad laba ragcaa la tukadana ayadana waa mashruuco waan soo marnay labada kayfiyadood marka labadaba in la sameeyo waa sunna wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin